wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dagaal uu duleedka magaalada marka ku dhex maray ciidamada milatariga iyo maleeshiyada deegaanka kuwaasi oo dowladda dhowaanta ka ballan qaaday in lagu daro ciidamada booliska ee soomaaliya wararku waxay sheegayaan in dagaalkan uu ku dhintay hal qof inta la ogyahay ugu yaraan shan kalena ay ku dhaawacmeen cabdulqaadir sheekh maxamed siidi guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa arrintaasi uga waramay wariyahayaga xuseen barre aadan oo washington jooga runtii dhowr saac ka hor waxaa jiray gaari oo hoomey ama caaski ama mataasu sida loo yaqaano oo magaalada marka agagaarkeeda ciidanka maxaan ku irahdaa deegaanka ama kuwa maxaan ku irahdaa runtii guddoomiyaha degmada la shaqeeya ciidanka deegaanka markaan leeyahay waa boqolkii qof ee ra-isul wasaaruhu amray in maxaan ku irahda booliis ahaan in qabaa'iladan ay soo aruuriyaan degmada marka ay caawiyaan maamulka degmada iyo guddoomiyaha degmada inay la shaqeeyaan booliis ahaan kadibna dee ciidanku waa ciidankaas jegboynka halkaa yaale meesha jidadkay ku kala lexdaan shalambood aaday iyo kambuufow bacaadka mara ee magaalada afkeeda ah runtii meesha laga soo galo jooga ayaa gaarigii hoomeyga maxaan ku irahda orod ku gudbay way ka shakiyeen way xabadeeyeen laba rayda ku dhaawacantay kadibna maxaan ku irahdaa arrintii kule si kastaba ha loo fasiro waxaa maqlay taliyaha ururka runtii guutada maxaan ku irahdaa shanaad meja liibaan ama gaashaanle liibaan madaxweyne oo fadhigiisa u yahay magaalada janaale runtii degmada janaale ayaa soo gurmada meeshuu yimid kadibna markuu cabdibilo watay halkaa uu gaarigii kaga degay xabad ayay isku bilaabeen ciidankii meesha joogay kadibna hade maxaan ku rahda halkaasi khasaara ka dhacday taliyihii meesha ku dhaawacmay hadda isbitaalka marka ayuu ku jiraa walow hadda aan rajeynayna in helicopter aan dalbanay oo ka imaanaya magaalada muqdisho ka imaanaysa magaalada muqdisho shalambood kusoo degayso hadda rabno inaan u qaadno isbitaalada magaalada muqdisho dhimashada ilaa hadda waxaan haynaa hal qof oo ciidanka deegaanka ah ciidamadaas booliis ahaanta maxaan ku dhahdaa runtii la shaqeeya guddoomiyaha degmada dhaawacana waa shan marka arrintaasi sababteeda maxaa lagu macnayn karaa arrintaas sababteeda waxaa lagu macnayn karaa kulitaba kulitaba af soomaaliga waa mergo dhinaci loo jiid waa jiitami karaan laakiin un waxa weeye in kulitaba khalad ciidankii isku khaldameen ama maxaan ku dhahdaa ciidankii militariga oo rabay in ciidanka maadaama ciidankii deegaanka oo wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-isul wasaaraha markay soo booqanaya maxaa ku raa magaalada marka ay qabaa'iladii ay ka ballan qaadeen ay yidhaahdeen annagaa mishaarkooda bixinayna sharciyeyn in booliis ahaan isaga ula shaqeeyaan degmada marka waa in lagu soo caawiyaa iska soo aruuriye liyer oo lasoo aruuriyey oon weli sharciy sharciyadii iyo labiskii aan loo keenin laakiin qoryahooda haysta oo la shaqeeya guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada marka runtii weeye kadibna dee ciidanka militarigana kolitaba waxay u qaateen kulitaba ciidankaasi inay yihiin ciidan runtii maleeshiya ah saasa maxaan ku irahdaa militarigii ay kusoo maxaan ku irahdaa weerar tageen kulitaba de arrintaasi hadda maxaan ku irahda waa dhaxgalnay meel fiican bay mareysaa amsomna maxaan ku irahdaa digii iyo uganda iyo kulli saraakiishii waa dalabnay kuwa shalambood iyo ceel jaalla fadhiyay iyo dhinaca jilib marka kulitaba maxaan ku irahdaa hadda arrintii waa qabowday waa tahay guddoomiye ahaan iyo weliba maamulka gobolka iyo taliyayaasha ciidamada ee gobolka ku sugan ma ka wada hadasheen sidii arrintan oo kale aanay mar dambe u dhicin mar horeba maxaan ku irahdaa waa hadalhaynteed waa nagu badatay dee annagu degreebto ra-isul wasaare iyo wasiir arrimo guda ma ma burburin karno maadaama de ciidankaasi toos ugu hoos tago maxaan ku irahda wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku irahdaa iyo iyo ra-isul wasaaraha ay ballan qaadeen oo qabaa'iladii ka ballan qaadeen iyo beelihii marka dee anagu cabasho waa gudbino oo ahayd ciidanka haddii la dalbaday ciidanka qoryo haysto oon weli si fiican loo sharciya in la qaado ama in maxaa nagula soo wareejiyo gobol ahaan nagulama soo wareejin laakiin hadee booliisyaal ay ushaqeynayaan baa layidhi ciidanka booliiskii ayaa lagu wareejiyey marka saalalia marka dee anagu arrintaasi mar horba wadnahan farta ku haynay inay keeni doonto waxyaali waxyaalaha noocan oo kale iyo wax kasii daranba marka hadda saalalia marka kulita hadda tallaabadii ku aboon aan qaadi doona insha allah tallaabadaasi maxay noqon kartaa guddoomiye tallaabadaasi waxay noqon kartaa in cabashina u gudbino dowladda dhexe wasiirka arrimaha gudaha amniga qaranka soomaaliya iyo xafiiska ra-isul wasaaraha oo arrintan toos ay uquseyso in ciidanka maxaan ku irahda lasoo qaado oo tababar loo xareeyo ama ma ahana ciidanka maxaan ku irahda in qoryaha laga wada dhigo maxaan ku irahda beelihii dib loogu celiyo labadaasay noqon kartaa marka ciidan dee aan weli dareyskii loo keenin mishaarkii loo keenin oon la sharciyan nagula soo wareejin haddana qorya haysto maxaa ku nala jooga maxaan ku irahda xooga waa dhibkeedii maantaan bedinay marka dee arrimahaasi cabashadaasaan gudbi doona insha allah iyo wax kaloon hadda idaacadka sheegayno dowlad ahaan anagu aan ka wada hadli doona insha allah kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir sheekh maxamed siidi oo khadka telefoonka ugu waramayay xuseen barre aadan